Wasiirka Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Maamulka Somalilan Cali Cumar Maxamed ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray kulan ku saabsan sidii loo samayn lahaa qorshaha siyaasadda daryeelka bulshada ee maamulka Somalilan. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada, Maamulka Somalilan iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada. Filsan Xuseen Khaliif, Agaasimaha Waaxda Arrimaha Bulshada ee Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada, Maamulka Somalilan ayaa ka waramaysay ujeedka kulanka.
Kulankan lagu lafagurayo sidii loo samayn lahaa qorshihii lagu fulinayay siyaasadda daryeelka bulshada inaad nagala soo qayb gashaan sidaad waqtiga u ilaaliseen waan idinka mahad celinaynaa kulley siduu cawaalan ka dhawaajiyey waxaynu wada joogi doonaa laba cisho oo aynu ku lafaguri doono qorshihii lagu fulin lahaa siyaasadda daryeelka bulshada waxaynu wada ognahay siyaasadda daryeelka bulshadu inay lafdhabar u tahay bulshada iyo qarankaba waan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo golihiisa wasiirada inay mudnaan siiyeen iyadoo ay yaalaan siyaasado ka badan iyo golaha wasiirada siyaasadda daryeelka bulshada inay mudnaan gaara siiyeen siyaasadda daryeelka bulshada oo nolosheenna wax badan ka taraysa waqti xaadirkana aynu doonayno sidii aynu u fulin lahayn inaynu inaynu ka howlgalno haddii siyaasaddaasi aynu fulino aynu dhammaanteen ka wada howlgalnana waxay noqonaysaa mid qarankeenna dadkeenna ciyaalkeenna waayeelkeennaba wax ka tarta wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska maamulka somalilan cali cumar maxamed oo daafuray kulanka ayaa sheegay ka wasaarad ahaan inay wax badan ka qaban doonaan arrimaha daryeelka bulshada dowladdu wixii tamarteeda ah waa ka diyaar iminkan way bixisaa intaasoo intaasoo xarumood bay wax siisaa oo budgetka ku jira oo aan dee waxba soo kordhin iyo kun wax la siiyo ya ama naafada esanama ha ahaato ama ciyaalka xagga aan ku hayno ha ahaato ama ama dumarka ha ahaato ama ama ciyaalka hargeysa inanta caasho la yidhahaysa ha ahaato gobolladana way jiraan marka dowladda iyadaa waa waa khasab kulankan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona sidii wasaaradda iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada ay ugu wada shaqayn lahaayeen sidii loo sameyn lahaa qorshaha siyaasadda daryeelka bulshada ee maamulka somalilan